duwanaayo dadku safaarada ka samaysanayeen ee looga dhigayo online ama internetka loo marinayo مالي وامد وأولي يميرة مطانا ويو ملبيك ورد idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillahi rmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ah oo soo saartay adeegyo cusub oo muwaadiniinta soomaaliyeed wax loogu qabanayo barnaamijka aad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan fatahaadda webiga shabeelle oo saameyn ku yeelatay ee waddada isku xirta degmooyinka jowhar iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka aad ku maqli doontaan wararka caalamkooda ugu waaweyn ayaa sidoo kale aan idinkugu soo gudbin doonaa mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada
aan ku bilaabay barnaamijka ee safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa soo saartay adeegyo cusub oo markaasi muwaadiniinta soomaaliyeed wax loogu qabanayo haddaba adeegyadaas iyo wixii ee, iyo sida markaasi muwaadiniinta loogu adeegayo waxaa ee, markaasi faahfaahin iyo sharaxaad dheeraadba ka bixinaya ee, danjiraha soomaaliya ee dalka turkiga ee, jaamac cidiid oo arrimahaas ka ka sharxaya
Ee, barnaamijka horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa adeega nageeye Ee, halku-dhega ayaa ah oo aanu dadka kaga dhaadhicinano ee, soo isticmaal adeeg nageye ku nagow taasi waa halku-dhega magaca laakiin adeega waxaa la yidhaahdaa adeega nageeye sida magaca laga dhadhansanayana waxaa loogu talagalay in uu inuu dadku gurigooda joogaan adeegana wixii suurtagal ah gurigooda loogu geeyo Ee, arrinta sababta aad sheegtay adiguba oo ah xanuunkan adduunka aafeeyey in ee, dadkoo dhan maanta lagu talinayo in guryaha lagu nagaado intii karaan qof waliba intii karaankiiya inuu guriga ku nagaado waxa uu heliyey sabab kale oo runtii kaba sii muhiimsan ee, oo ah dadka soomaaliyeed ee dalka turkiga degan waxay ku kala firirsan yihiin dhowr iyo soddon gobol oo kala fog fog Eh, gaar ahaan ardaydu oo adeegyadan aada ugu baahan eh, lagana yaabo inuusan jaamacaddiisii kasoo tegi karin laga yaabo inuusan haysan kharash uu ankara intuu ku yimaado dib ugu noqdo oo magaalada joogitaankii habeenkaa ugu hoyeynayana kharash dheeraada ay tahay ardayda iyo dadka kale ee gobollada kala degan ayuu wuxuu ka caawinayaa inayan soo safrin oo gurigooda ku nagaadaan Eh, covid 19 markuu yimina muhiimadiisii baa sii laaban laabantay adeegan sugaalow ilaa muddo laba bilood iyo xoogaaya ayaanu kasoo shaqaynanay wakti badan baa la geliyey waa a- oo boqolkiiba toddobaatan meelahaas ah adeerayaa adeega nageeyuu iska diiwaan gelinayaa kadibna warqadihiisa looga baahan yahay ayuu internet kusoo dirayaa markuu soo diro oo aanu haddii wax ka qaldan yihiin waa lagu celinayaa ee, kadibna markuu soo wada saxmo ayaa loo daabacayaa Ee, khadamaadka laga qaadana ee, qofka invoice baa loo dirayaa isla adeegan adeegay loogu dirayaa bangigu ku shubayaa rasiidhkiibuu soo dirayaa warqadihiisii baa wasaaradda arrimaha dibadda looga tasdiiq isla war- lacagtu soo shubay ay ku jirtaa Ee, kadibna boostadaa loo dhigayaa gurigiisi bay ugu tegaysaa markuu isdiiwaan gelinayo ayuu adresskiisa iyo telefonkiisa iyo emailkiisa oo dhan oo saxan soo gelin doonaa oo isku diiwaan gelinayaa safaaraddana waxay adeegsan doontaa adresska iyo telefonka iyo emailka hadday dhacdo sidaa adiguba dareemaysid ama qof kasta maskaxdooda kusoo dhacaya dad badan oo waayeel ah ah, ama xanuunsan ama caruur ah oo aan iska diiwaan gelin karin baa jira adeegani wuxuu u sahlayaa inuu qof kale u diiwaan gelin karo laakiin ay tahay khasab qofkaasi inuu ugu diiwaan geliyo teleefonka qofka iyo adresska qofka si hadhow toos loogula soo xidhiidri karo marka waa la caawin karaa qofkii Eh, laba bilood muddo hadda ah waxaanu systemkan u isticmaalanay baasaboorada oo markii la furay eh, adeegga nagayay isticmaalayeen wa- ballantay kasoo qabsanayeen eh, tobankii qof ama shan iyo tobankii qofba hal maalin baa isagaa u maamulayay waktiga Eh, dadku markaa already waaba la qabsadeen intooda badani qeybtaasi waa toddobaatan boqolkiiba soddon boqolkiiba waxaa khasaba dadku inay safaaradda yimaadaan laakiin waxay ku imanayaan ballan ay isla adeegga nageeye ka qabsadeen matalan waxaa ka mid ah baasaboorkoo kalea ka mid ah baasaboorka waa inuu qofku yimaadaa faraha laga qaadaa indhaha laga qaadaa warqado uu saxeexaa waxaa ka mid ah hantida muguurtada ah marka la kala wareejinayo waa khasab in wixii originaalkii la keeno dadkii la arko waxaa ka mid a qaybo ka mid a guurka oo kale matalan furiinka warqado badan oo wakaalad wareejin oo hanti ay saameyn ku leedahay ee ama guur iyo furiin iyo wax saameyn ku leeyihiin ballan bay qabsanayaan way imanayaan ballantaana waxaa loo qabsanayaa in dadka waktigooda la kala qorsheeyo oo ayn hal maalin toban qof isugu iman si covid 19ka loo ilaaliyo sababtoo ah sidaan soomaalida ka barannay qof kasta qof baa la socda markaas safaarada safaaraddii lama ogolo qofka loo shaqaynaya keliyaa soo geli karaa dadka bannaanka istubayaa laftigooda xanuunkii way isgaadhsiin karaan marka si taa loo yareeyo ballamahaasaa kala qorsheynaya dadka tirada maalintaa imanaysa hadday yihiin baasaboor iyo hadday yihiin ballamaha kale adeegan waxaan rajaynaynaa eh, keliya maaha covid 19 inuu faafistiisa yareeyo inuu ka qayb qaadanayo ma aha ee dadkii soo safri jiray oo kharashka badan kaga bixi jireen inay ankara yimaadaan oo hudheelo degi jiray oo laga yaaba qaarkood dad caruura wata inay yihiin dad arday ah inay yihiin eh, dad culus oo xanuunsanaya inay yihiin eh, in uu gurigoodii ugu adeegayo marka adeegan runtii dadku aad bay usoo dhaweeyeen Eh, safaaraddu hadda wiigii koowaad baa noo dhammaaday oo adeega tijaabadiisa aan ku jirnay Eh, dadkii si fiican bay usoo adeegsadeen Eh, weli waa lala qabsanayaa waxaan u samaynay teleefon whatsapp ah oo habeen iyo maalin eh, shidan oo dadka ka caawinaya qof baa loo xilsaaray keligii wax kale aan ka shaqaynayn oo qofka marka wax ka khaldamaan markuu caawimo u baahan yahay siduu meeshu wax ka bedelaya halkaas ay ga khaldantay marka dhowrka bilowda horta teleefonkaasi active buu ahaanaya hotline-ka ah eh, oo qofka mar walba messagekiisi laga jawaabaya dabcan teleefono kuma soo diri karaan sababtoo intaasoo qof oo kun hal tele- teleefon laakiin waxay sameynay teleefonkuna warqadaha hadda aad halkan ku dhadhejinaysaan buu oo la faafiyey buu ku qoran yahay website-kana waa ku qoran yahay Eh, teleefonka dadku message bay kusoo weydiinayaan fariimay kusoo weydiinayaan halkaasa iga khaldan hadday doonaan meesha ka khaldan way soo sawirayaan iyadoo saxan wa dib baa sawirkii loogu dirayaa waxaa kaloo good news ah mawar wanaagsan ah in eh, adeegani uu ku dhex dhisan yahay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda wasaaraddeena arrimaha dibadda uu ku dhex samaysan yahay oo safaaraddeena dhex yaala macnaheeda waxa weeye dadka s- baasaboorradoodii iyo warqadahoodii waxay ku soo dhacayaan seerfarka safaaradda inoo yaala sida awgeed dhinaca security-gana warwal ma leh oo safaaradda firewall bay leedahay in viruskii mid celinayay bay leedahay daatadeediina waxay noogu soo dhacaysaa kombiyuutarro safaaradda yaala oo wax website kale iyo meelo kale ku dhacaya maaha hay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka ee haddii aanu eegno ee degmada xudur ee gobolka bokool ee kooxda argixisada al-shabaab ayaa miino ay ku aaseen dhulka ee waxaa halkaasi ee ku geeriyooday ee lix ruux oo laba ka mid ahna ay dhaa- ay ku dhaawacmeen ee lixdaasi ruux waxay iskugu jiraan ee shacab iyo culimaawadiin ee waryaheena maxamed xasan cabdiraxmaan oo eh, bokool ku sugan ayaan qadka telefoonka kula xiranay arrimahaas ayaan wax ka weydiinay
miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxa ay la qarxday ee, dad oo shacab ah oo deegaanka ee, la yidhaahdo ee, aboore ilaa iyo banjinaa inta udhexayso inta badan deegaan aan ku dhaqanayay oo saarnaa mooto saddex lugaaley oo markaasi si danahooda caadiga ay isaga socdeen ayaa argagixisada shabaab oo neyna dhulkaasi ku aastay ee la qaraxday waxayna ahayd een xalay ee xilli dambe oo iyaga markaasi ee ee ay mootodaasi ay saarnaayeen oo meel oo guryahoodii oona meel kale oo u dhow ay ku sii socdeen ayaa la qarxday ee ee dadkaasi waxay ahaayeen ilaa iyo ee sideed ruux oo culimo ah oo markaasi adi ee inay qur-aan meel ay ku akhriyaan ay isaga socday ayay ahaayeen ee lix ka mid ah ayaa ee goobtii ee ku dhimatay ee halka laba kalena ee ee markaasi ee dhaawac uu ka soo gaaray oo saaka lasoo gaarsiiyey isbitaalka degmada sudur ee arrintani waxay ee bulshada iyo dadka deegaanka ay la noqotay arrin oo aada la yaab u leh maadaama ee waddada oo dadka miyiga ah ama kareetooyin ama mootooyinka inta badan isticmaala ay waddooyinkaasi ay isticmaalayeen oo argagixisada shabaab ay miino aada u weyn halkaasi ay u geliyeen oo durbana ee ee ay la qaraxday ee dadkaasina ay ku dhinteen waana qayb ka mid ah dhibaatada argagixisada shabaab ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay u geystaan oo ay ku hayaan ee saaka waxaa lagu aasayaa ee deegaankii markii hore ay ka baxeen oo banjamay oo ilaa iyo ee shan iyo toban kilomitr magaalada xudur dhanka waqooyi uga beegan ee meesha ay wax ka dhaceen oo miinada ay ku aaseenna shan iyo toban ki shan iyo labaatan kilomitr ayay magaalada xudur ay u jirtaa waa deegaan la yidhaahdo deegaanka een aboore meel u dhow ayay miinadaasi ay ku aaseen oo dadkaasina ee halkaasi ay ku dhinteen goobtii xilligan waxaa gaaray ee ciidanka xooga dalka ee soomaaliya waxayna ahayd meel dhul ka banaan oo howd ah oo wadda ayay ahayd ma ahayn meel magaalo ama meel la degan yahay ma aysan ahayn waa meel waddo ayay ahayd waddadaasina waa waddada isku xirta ee magaalooyinka ceel derde ee qurac joome iyo gobolka hiiraan ma ahan markii ugu horreysay oo argixisada shabaab waddooyinkaasi dad shacab ay ku dhibaateeyaan horay een gawaari oo raashin sida ayay halkaasi ay ugu gubeen dad ayay ku laayeen laakiin in ee ee dadkii miyiga ahaa oo caadiga ahaa ee waddo ay marayeen miino la geliyo ayaa ah wax dadka aad ay ula yaabeen taasina qayb ay ka tahay ee dhibaatada dabargo-a iyaga ay doonayaan in shacabka ummadda soomaaliyeed ay u geystaan argagixisada shabaab waaye maxamed marka culimada ilaahi ha u naxariisto oo ilaa iyo hadda aad noo sheegtay lix culimo ah inay dhinteen sidoo kale laba kalena ay dhaawac yihiin oo isbitaalka magaalada xudur lasoo gaarsiiyey inta aan waddada wax kaa weydiinan bal waxaad muuqaal kooban aada naga siisaa bal labada kale dhaawaca ah kuwii dhintay waaba ay dhinteen xaaladooda waa sidee
saaka ayaan isbitaalka maraan tegay aan halkaasi aan ku booqday aan kusoo arkay labada dhaawaca labada dhaawaca wiil waa wiilkii daraawalka ka ahaa ee mootada isaga dhaawaciisu aad ayuu u fudud yahay lug ayay wax ka gaareen wiil kalena dadka ayuu la saarnaa culimada ayuu ka mid ahaa waxaa wuxuu la ii sheegay in ilkaha uu ka daatay isha midig dhaawac uu ka soo gaaray gacanta uu ka jabay sida kale la sheegayna waxay sheegeen dhakhaatiirta in jug badan uu qabo laakiin maanta adig combyuter iyo iyo raajito waxa ay saari doonaan la ogaan doono laakiin marka adiga aad fiirisid leelada awood ay lahayd dadkii saarnaa oo dhammaantooda dhammaaday marka adiga aad fiirisid labada qof xaaladooda hadda waxaa la dhihi karaa aad ayay yani u wanaagsan tahay markii horena waxay ahaayeen saddex qof ayaa dhaawac ahaa laakiin hal qof gadaal ayuu ka geeriyooday marka hadda way fiican yihiin dhaawacooda halis ma ahan labada hadda isbitaalka ku jirtay waayahay marka wadadan aada ii sheegtay inay ku safraan dadka reer miyiga ah oo magaalada xudur soo gala waddada ma waddo ewelba looga bartaa in miinooyinka la gelsho mase waa markii ugu horreysay maxamed
waa markii ugu horreysay waaye hadda ka horma aysan dhicin in miino la geliyo laakiin waxay samaynayeen argixisada shabaab waddada ayay u geli jireen oo gawaaridan oo dadka shacabkaa iyo kuwa ganacsatada ay leeyihiin waana waddada keliya oo soo gasha degmada xudur ee gobolka bakool oo inta badan dadka shacabka ay ku dhaqdhaqaaqaan ayay ahayd laakiin marar badan waxay isku dayayeen inay waddada ay galaan oo dadka ay dhacaan dadka habada ay ku furaan marka ay gawaari ama mootooyin ay saaran yihiin dhibaato ay ku gaarsiiyaan mararka qaarna intay gawaari oo raashin sida ay qabtaan halkaasi ay ku dubaan ama dadka ay ka qaataan way sameeyeen laakiin in miino noocaana la geliyo waa markii ugu horreysay waaye oo gawaari ama loogu talagalay in dadka lagu dhibaateeyo marka ee, waa arrin hadda ku cusuba inay mooto ay geleen laakiin waddada way geli jireen dadkay dhaci jireen dadkay layn jireen xoolahay ka qaadan jireen ee, waayadan dambada way marka maamulka gobolka bakool iyo een kan magaaladaba dhacdadan xanuunka badan miyay ka hadleen ilaa iyo hadda ma maamulka weli kama aysan hadlin laakiin ee, iyaga durba waxay ay bilaabeen in ee, dadkii meeshii ku dhammaaday dhaawacana la soo qaado ee, dadkii kale ee, oo dhintayna een sidii lagu aasi lahaa iyo sidii deegaanka hadda ay wax ka dhaceen ee, ammaankiisa loo adkeyn lahaa ee, islamarkaasina loo ogaan lahaa ee, falka meesha ka dhacay iyo waxyaabaha meesha ka dhacay ayay durba ay soo gahay saareen arrintaasay ku guda jiraan weli laakiin kama aysan hadlin
aad buu umahadsan yahay maxamed xasan cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa Eh, haddii aanu eegno markaana gobolka shabeellaha dhexe fatahaadda webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay wadada isku xirta degmooyinka jowhar iyo mahdaay waxaa arrimahaasi ee aan ka wareysan doonaa oo qadka teleefoonkana si toos ugu jira wariyeyna abuukar maxamed bacadle abuukar eh, soo dhow
waan dhawahay
hallo abuukar waa ku maqlaa si wanaagsan waayahay eh, soo dhawow eh, waxaad faahfaahin naga siisaa eh, fatahaaddan saameynta ay ku yeelatay eh, wadooyinka isku xira ee jowhar iyo mahadaay
aad ayaad u mahadsan tahay een fatahaadda webiga shabeelle dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayay ka socotay deegaanada hoos yimaada degmada mahabaay iyo degmada jawaar een deegaanadani een fatahaado ay ka dhacayaan een waxay u dhexeeyaan degmada mahabaay iyo degmada jawaar waxayna saameyn ku yeesheen wadada iska xirtay jawaar iyo mahabaay oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay xirnayd een shacabku nool magaalada jawaar sidoo kale waxaa saameynta aad xun ay ka dareemayaan wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo degmada jawaar oo ay inta badan eh, marka ay dhoofayaan wada qabta jeexa ay u maraan oo ay dhibaatooyin fara badan eh, fatahaadahaas u geysteen Eh, maalnimadii shalahayd ayaa waxaa booqday wadada si ay kuur galaan eh, saameynta wadada ay ku yeesheen fatahaaduhu iyo deegaanada ku dhow dhow Eh, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jawaar iyo hirshabeelle oo ay kala hogaaminayaan een guddoomiye ku-xigeen degmada joor dhinaca een siyaasadda iyo wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad dowlad hirshabeelle een waxayna muddada ay jawaabkaas kulamo kula qaateen dadka deegaanka oo ay wax ka weydiinayeen dhibaatooyin kala duwan ee haysta iyo sidoo kale fatahaaduhu saameynta ay ku yeesheen shacabku waxay sheegeen in ay beerahoodii fatahaaduhu cagta marsiiyeen oo ay dalagyadii kasoo goy lahaa sanadkan habeeraatee wax kasoo go-a aysan jirin deegaanadooda ay ka barakaceen fatahaaduhuna ay iminka kuwa hor leh ay dareemayaan webiga uu wado biyo fara badan sida dadka ay u sheegeen mas-uuliyiinta Een, mas-uuliyiintu sidoo kale waxay een, sheegeen in ay intii awoodooda ay gacan siinayaan horena ay gacmo siiyeen hase haatee arrintu ay noqotay mid aada uga baaxad weyn maamul goboleedka hirshabeelle oo loo baahan yahay een, gurmad caalami ah in lala soo gaara dadkan marka wadada soo horta degmada jowari made haddaan usoo laabto waxay ka go-an tahay laba meelood Eh, meel waa inta udhexeysa garoonka diyaaradaha iyo degmada jowar meelna waa buurane iyo een, mahaday inta udhexeysa oo webigu uu xiray Eh, marka een, xaafadaha een, buurane wuxuu ka tagteen xaafadaha degmada mahaday marka mahaday dhexda ayaaba xaafadaheeda kale ay xiran yihiin oo webigu uu ku fatahay Een, deegaanada ku teersan shacabku nool waxay sheegeen in ay ba- eh, in qaadka joogaan in beerahooda ay tabcadaan oo ay iminka een, dareemayaan fatahaadihii kusoo noqnoqday ayna deegaanada ay khatar tahay in ay ka barakacaan maadaama ay xal u la-yihiin fatahaadaha si weliba buux dhaafayo oo beerahoodii deegaanadoodii ay ka barakacayaan sanooyinkii lasoo dhaafay ana sheegay haddii aan xal loo helin in dadku ay deegaanada si gebi ahaanba ka guuri doonaan marka een, mas-uuliyiinta halkaasi gaartay waxa ay sheegeen in ay la tashan doonaan een, dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda federaalka soomaaliya iyo cid kasta oo wax ka qaban karta ayna codsadeen in loo soo gurmado iyagoo sheegeen magaalada joor qudheed oo ta meel jasiirad ah wadooyinka soo gelaya ay biyo xireen loona baahan yahay in si wajira laga qayb qaato gurmad caalamiya Eh, marka hirshabeelle mas-uuliyiintu way dadaalaan se haatee waxay sheegeen ama ay u muuqataaba in ay hawshan ay tahay mid een, aysan u taaghayn oo ay webigu oo dhan kasta biyo ka shubay haddana qulaad karkaara webigu oo uu jabsanayn biyuhu webi oo buux dhaafo biyaha ay dushiisa ka daadanayaan Waya.
Een, marka webiga kaliya waxaa wax laga qaban karaa xilliga oo biyiisu hoos u dhaceen oo inta badan maamulku uu caratuur ku sameeyo marka waxaa jirta sidoo kale wadooyin furnaa oo dhanka bari ee magaalada joora deegaano fara badan oo dhacayla iyo cadale iyo raagaale iyo goobaha tuulooyin laisku wada yidhaahdo afarta tuule wa- hore ayay u xidhanayaan se hata wada qardajeex ayaa gaadiidka isticmaali jira oo wareegsin ah Waaya, wadada ayaa Abuukar.
fatahaad horle sida ay gaadiidleydu sheegeen ay ku dhifatay oo ay wadadii xirtay eh, fatahaad horle marka eh, dadku waxay sheegayaan in kala wareeg saddex jeer ah eh, ay isticmaalayaan eh, oo dooni ay isticmaalayaan kadib eh, meelaha banaanka doonka ah ay kasii qaadayaan eh, gaadiid iyo mootayaal kale Eh, mar kale ay fatahaadii hore eh, gaadiidku markay geen dooni kasii raacayaan eh, mar saddexaad ee gaadiidku uu kasii qaaday halkaasi marka dhibaatooyin fara badan ayaa shacabka ku dhowda ay sheeganayaan iyo waayahay eh, gaadiidleydu.
maamulka shalay tagay Ah, oo kormeeray eh, wadooyinkaasi ee ay go-doomiyeen eh, biyaha ee jowhar iyo mahday maxay ka leeyihiin
Eh, waad mahadsanta maamulku waxay sheegeen intii awoodooda in ay wax ka qabanayaan horeyna ay u geeyeen deegaanadaasi jawaano looga hortago in webiga eh, goobaha ka fataho lagu caro tuuro hase haatee ay biyihii ka bogweynaadeen Eh, marka waxay sheegeen in eh, iyagu oo dhankooda ay dadaaleen kana dadaali doonaan laakiin loo baahan yahay eh, gurmad lagaba qayb qaato oo aysan kaligood ay taag u haynin fatahaadda webiga shabeelle in laga hortago maamulka maamul ahaan shabeelle marka waxay baaq caalin u jeeda hay-adaha samafalka dowladda federaalk soomaaliya iyo cid kasta wax ka qaban karta si dadkaani dhibaataysan loogu soo gurman lahaa
aad iyo aad baad umaadsan tahay abuukar maxamed bacadle ayuu ahaa oo markaasi faahfaahin naga siinayay fatahaadda webiga shabeelle oo saameyn ku yeelatay wadada isku xirta degmooyinka jowhar iyo mahday ee gobolka shabeellaha dhexe
matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi Idiga- guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaa barnaamij ka lamida ku kulmi doono waxaan idinka teganaa sidaasiyo nabadgelyo maskaxiyo aqoon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda